بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات waxaan jeclahay inaan waqfa qaadano maca qowlihi salى اllahu عalayhi wasalam man qaama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbihi wama taأhar qiyaamka bisha ramadaan oo rasuulku inoo sheegay salawaatu اllahi wasalaamuh calayh qofkii istaaga asagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa wacdiga ah oo ugu talagalay oo fadaa'ila oo masaayaad ah rumaysan ilaahayna subxaanahu wa tacaala dartii u istaaga inuu ajir iyo khayraad iyo wanaag ka siiyo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam gufira lahu maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahar dembigii hore iyo ka dambe labadaba waa loo dhaafaa qiyaamu ramadaan muxuu yahay marka muxuuse yahay cadadka iyo tirada uu ka kooban yahay qiyaamu ramadaan goormaase la inoo jideeyey qiyaamu ramadaan qiyaamu ramadaan sida a'immadu ay sheegeen xadiiskana ku sugan salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyhi rasuulku inoo caddeeyey waxaa la yihahdaa salaadan taraawiixda ah oo a ku jirtaan wuxuu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yuragibu asxaabah qiyaama shahri ramadaan min gayri an ya'murahum caziima rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabada wuxuu aada u jeclaysiin jiray oo uu ku boorin jiray bishaan ramadaan inay istaagaan laakiin amarka uu nabigu bixinayay ma ahayn buu yihi amarkii waajibka ahaa maxaa yeele amarku marna waa lilnadbi marna waa lilwujuub wuxuu rabaa marka inuu caddeeyo amarku asal luqa wixii uu ahaa oo ahaa inuu waajibka ah inuusan ahayn ee maanta loo jeedo inuu yahay sunne marka casiimo ma ahayn buu yihi waajib iyo laazim kuma ahayn wuxuuna odhan jiray man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambi idan qiyaamu ramadaan waa salaatu taraawiix waayo salaatu taraawiix marka maxaa loogu magacaabay salaatu taraawiix taraawiix waxaa loogu magacaabay waa jamcu tarwiixa tarwiixadana waxaa la yidhaahdaa aljilsa fadhiga ayaa la yidhahdaa qofku uu yar fadhiisto xoogaa uu nasto ay fadhi ayaa la yidhaahdaa laakiin markii dambe waxay noqotay isim oo mashhuur ku ah oo loo aqoonsaday afar ragcadood markii la tukado fadhigaan hadda aan fadhiisanayno kaasaa loo bixiyey markii dambe fadhigaan marka waxaa la yidhahdaa tarwiixa la dhahaa maxaa yeele waa istiraaxa afarta soo socota iyo afarta haddaan soo dhaafnay dhexdooda ayaa waxaa loogu talagalay inaan raaxaysano xoogaa la naso hakadkaa yarka ah ayaa taraawiix la yidhaahdaa hakadkaa yarka ah iyo salaada noocaan loo tukanayo oo imaamka lagu daba tukanayo sanadii afar iyo tobnaad oo hijrada ayaa la jideeyey waxaana jideeyey qaabkan hadda aada u jeedaan in loo sameeyo cumar ibnu khadaab radia allahu canhu laakiin cumar hadda isaga ma loo ogol yahay inu wax jideeyo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam calaykum bisunnatii wa sunnati khulafaa'i araashidiin sunnaha aniga aan idinka tago iyo sunnaha khulafada labadaba qaata wey nabigu sala allahu calayhi wasalam gowsdambeedkana ha lagu qabsado cumar marka keligii ma uusan jideyn laakiin kayfiyada hadda aada u jeedaan ayuu cumar u jideey amaa asalkeeda iyo mashruuciyadeeda hore rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa jideeyey xadiiskii hadda aan akrinayna ayuuna ku jideeyey maxaa yeeley nebigu sala allahu calayhi wasalam qiyaamu ramadaan ayuu ina amray bal rasuulku sala allahu calayhi wasalam asaga ayaa qiyaamu ramadaan la yimid iyo saxaabada qeyb ka mida waxay caaisha warinaysaa radia allahu canha nebigu sala allahu calayhi wasalam habeen habeenada ka mid ah inuu masaajidka istaagay qeyb ka mida riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin xujro yar ou samaystay ayuu nebigu istaagay qayb marka saxaabada ka mida ayaa ku dayatay oo salaadiisii ku xidhatay habeenkaa dadku ma aysan badnayn koox yar bay ahaayeen habeenkii dambe ayaa la isu sheegay oo warkii lagu sheekaystay habeenkii dambe majmuuco aad u badan ayaa timid nebigu sala allahu calayhi wasalam habeenkii dambena waa ka saaray habeenkii saddexaad ayaa majmuuco intii ka badan ayaa timi habeenkan saddexaadna nebigu waa ka saaray sala allahu calayhi wasalam riwaayada maali bnu maalik binu anas oo uu ka warinaya hishaam bnu curwa can caaisha wuxuu leeyahay isagu shaki buu gelinayaa leyla araabica aw athaalita ma garanayo mid ay tahay shaki buu geliyay laakiin yuunus isagu wuxuu warinayaa in afarta habeenba ay siday u kala ratibnaad u kala ratibnaayeen iyo cuqayl labadaani kulligoodna waxay ka warinayaan hishaam bnu curwa habeenkii saddexaadna nebigu waa tukiyey habeenkii afraad masaajidkiiba dadkii waa qaadi waaye warkii baa la isgaarsiiyey inuu saxaabada nebigu tukiyo oo salaadii taraawiixda ahade tukanayo meel kastaa la isaga sheegay masaajidkii waa buuxsamay nebigu marka sala allahu calayh wasalam gurigiisu iska daystay mise habeenkii oo dhan baa raggii hoosta laga guraa qaarna waxay yidhahdaan asalaad asalaad rasuul allah salaaddii naga soo gaar riwaayadka qaarkood waxay leeyihin qaar baa albaabka gargaraacay waxaa dheg jalaq uma sinin nebigu sala allahu calayh wasalam waagu markuu bariyey buu salaadii ka saaray subaxa salaadii subaxa markii laga baxay ayuu nebigu istaagay marka sala allahu calayhi wasalam waxaana hadyigiisa nebiga ka mid ahay sala allahu calayhi wasalam arrin cusub hadday timaado inuu nebigu ku baraarujiyo dadka saa darteed ayaa waxay a'immadu leeyihiin qofka oo kabiirul qowm ah ama imaamul qowm ah hadduu wuxuun dadku markaa aysan malaysanayn ay ku yimaadaan inuu dadka u sheegaa la rabaa nebigu marka wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waa idin jeeday xalay hawshiinni iyo waxaad samaynayseen laa yakfaa calaykum saniicukum hawshii aad xalay samayseen igama qarsoonayn laakiin maxaa ii diiday walam yamnacnii ila alibqaa'a calaykum wax kale iima diidin buu yidhi idinka ayaan idiin naxariisanaya naxariis idinka aan idiin naxariisanayo ayaan saa u yeelay oo waxaan ka baqaya buu yidhi khashyata an tufrada calaykum waxaan ka baqay salaadaanu saa isugu nidaamsan markii la arko oo rasuulku tukinayo oo lagu daba tukanayo oo dadkao dhan isu daba dhacaan in waajibba laydinkaga dhigaan ka yaabo marka raxmad aan idinka idiin naxariisanayo ayaan xalay u baaqday buu nebigu sala allahu calayhi wasalam aslan hadda rasuulku inuu raxiim yahay oo ummadda aan u naxariisto allah ayaa subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ilahay baa saale subxaanahu wa tacaala raxmad meesha uu ka gaaray nebigu sala allahu calayhi wasalam dhimrinuu innaga inoo dhimrinayo ayuu wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam salaadii taraawixdaadoo tukan lahaa khayrkii uu la iman lahaa ayuu halkaa uga dib dhacay min huna ay wuxuu lehay imaamu nawowi haddii ay laba maslaxa isu yimaadaan ayadoo maslax weyn la raacayo inta yar laga takhalluso ayaa wuxuu yidhi bannaan maxaa yeele nebigu maslaxadan weyn buu ilaalinayey tii yarayd oo ahayd in xalay salaada la tukadana waa ka takhallusa ama ma ahe mafsadaa ka iman karta oo waxa weeye haddii laisku waajib yeelo oo waajibkaa lala iman waayo hadda waa laisciqaabaya waa laiscadaabaya marka dar-u lmafsada ayaa loo jeedaa iyo jalbi lmaslaxa idan si kastaba ha ahaatee nebigu sala allahu calayhi wasalam salaada ayuu saxaabada sidaa u tukiyey taraawiixda ah salaadaa uu tukiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo habeenada ay ahayd riwaayaadku waa isku khilaafsan yihiin laakiin nooca ay ahayd abi daawuud wuxuu warinayaa bisanadin saxiix inay habeenadaasi ay ahaayeen habeenka saddex iyo labaatanka iyo habeenka shan iyo labaatanka iyo habeenka toddobiyo labaatanka maxaa yeele abi dar alkhafaari ayaa wuxuu leeyahay radia allahu canhu sallaa bina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fii ramadaan xataa idaa lam yabqa may wuxuu yidhi sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alay slm xiina baqiya min ramadaan sabcati layaali toddoba habeen markay bishii ramadaan ay ka dhiman tahay ayuu nebiguna tukiyey buu yidhi habeenka marka toddoba ay ka dhiman tahay waa habeenkaa saddex iyo labaatanka ah waxaana caddayn doonta riwaayada nicmaan ibnu bashiir oo aan ku xijisiinayn wuxuu yidhi habeenkii markuuna tukiyey toddoba ka dhinnayd bisha habeenkii ku xigtay oo bisha ay lixdu ka dhinnayd maba noo soo bixinba haddana wuxuu yidhi habeenkii ay bisha shantu ka dhinnayd ayuu noo soo baxa oo salaaddii naga saaray habeenkii wuxuu yidhi ay ka dhinnayd bisha afartu ma noo soo bixin habeenkii saddexda bishu ay ka dhinnayd ayuu haddana noo soo baxay buu yidhi salaadda naga saaray habeenkii hore wuxuu yidhi wuxuuna tusiyey thuluthu leyl baan taagnayn habeenkii labaadna wuxuu yidhi nisfu leyl baan taagnayn habeenkii saddexaad wuxuu yidhi nebigu suu u taagnaa waxaan ka baaqnay inuuba naga taga falaaxu naga tagaba suxuurtu u jeedaay suxuurtu inayna dhaafto ayaan ka baqay markaasaa waxaan yimi nebiga sala allahu calayhi wasalam nabiyullahi maa noo siyaadisi rasuul allah maa salaada noo sii wadin nabigu wuxuu yihi marka sala allahu calayhi wasalam ya abi dab man qaama maca alimaam xataa yansarifa xusiba lahu qiyaamu layla ninkii imaamka la istaaga ilaa imaamku salaada uu ka baxo ninkaa habeen inuu istaagaa loo yaa loo loo xisaabaya walidaalika dadka salaada intay xoogaa taraawiixda qolobqolob ka siiya iska baxaya ha ogaadaan taraawiixda qayb baa ka maqan haddaa imaamka la istaagto ad imaamka la dhamayso macal witirkiisa israacso maxaa yeeley qofkii imaamka la istaaga ilaa uu ka gadoomayo qiyaamu leyl ayaa loo loo xisaabayaa yui nabigu sala allahu calayhi wasalam laakiin haddaad dhexda ka tagtay qiyaamuleylkaagi waxbaa kaa dhiman riwaayada markay sidaa ujeedaan abi dar habeenada ma aysan caddayn habeenaday ahaayeen sida tirada cadadka ah laakiin waa la fahmayaa nicmaan ibnu bashiir ayaa isagu si toosa u caddeeyey oo wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam habeenkii saddex iyo labaatanka ahayd buu naga saaray habeenkii shan iyo labaatanka ahaydna waana tukiyey habeenka hore wuxuu yihi thuluthu leyl ayuuna tujiyey habeenka kalena wuxuu na tujiyey nisfu leyl buuna tujiyey habeenkii wuxuu yihi toddobiyo labaatanka bisho ay ahayd habeenkii oo dhan si aan u tukanaynay waxaan ka baqnay suxuurtu inay naga tagto habeenkaa kadibna nooma soo bixin buui nabigu sala allahu calayhi wasalam labadan xadiis marka waxay noo sheegeen habeenadaa saddexdaa oo nabigu tukiyey inay ahaayeen habeenka toddobiyo labaatanka ah iyo habeenka shan iyo labaatanka ah iyo habeenka saddex iyo labaatanka ah aimo badan waxay leeyihiin axaadiista waxaa lagu jamcinayaa inay ahaayeen habeenadii nebigu uu tukiyey sala allahu calayhi wasalam habeenadaa inay ahaayeen ee qolada saddexda habeen sheegtay oo dhexdaa ka maqan iyo qoladan kale waxay isugu geeyeen qoladan tirada la tukiyey unbay sheegtay ma ayna sheegin habeenada maqnaa cadadka habeenadaa rasuulka uu tukiyey sala allahu calayhi wasalam muxuu yahay wuxuu lehay ibnu xajar raximahullah fi lfatxi ma aanan arag cid sheegta cadadkaas laakiin wuxuu yidhi waxaan ku istaagay xadiid ay soo saareen ibnu xibbaan oo saxiixiisa uu ku soo saariyay ibnu khusayma jaabir ibni cabdillaahina ay ka warinayaan labaduba waxay isku waafaqeen jaabir ibni cabdillahi xadiidka uu warinayo nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam wuxuuna tukiyey habeenadaa sideed ragcadood ayuuna tukiyey oo aan witirka ku jirin sideed ragcadood oo witirka uusan ku jirin ibnu xajar marka wuxuu leeyahay xadiiskan qisadan iyo qisadan haddii la isku xambaaro nebigu wuxuu tukiyey waxay noqonaysaa marka sideed bay noqonaysaa waxaa kaloo ayidaya sideeddaa inuu nebigu tukaday iyo saddex witira haddii lagu daro xadiidkii caaisha radia allahu canha ay lahayd nebigu sala allahu calayhi wasalam ramadaan iyo fii kayrkii midna kow iyo toban ragcadood maba uusan ka badin jirinba idan nebigu sala allahu calayhi wasalam taraawiixda waa tukaday isaga ayaana jireeyey waxayna ahayd taraawiixdiisu kow iyo toban bay ahayd waa inta hadda annagu aan tukanayn taraawiixdu iyadoo sidaa nebigu uu iska daayey farahu ka qaado maxaa yeele wuxuu ka baqay in laisku waajib yeelo nebigu sala allahu calayhi wasalam birafiiq ilaclaa ayuu sidaa ku haleelay ayadoon dib damba la iskugu imaanin abubakar xilligiisii sidaasay iska ahayd cumar ibnu khadaab labadii sano ugu horreysay saasay iska ahayd labadii sano oo hore cumar ibnu khadaab markay tagtay ayaa habeenkii dambe cumar ibnu khadaab wuxuu soo maray masaajidkiioo kooxa kooxa loo kala tuktukanayo nin keligii meel iska tukanaya qola koox meel tukanaysa cumar wuxuu wallahi dadkan hal meel in la iskugu geeyo ba aada u fiicnaan lahay go-aan buu horey ka qaatay dadkii oo dhan wuxuu yidhi ubay ibnu kacab intuu u yeedhay imaam u noqo dadka kulligoodna salaadii hal meel baa lagu wada tukaday habeenkii danbuu soo maray qisadaa waxaa ka warinaya cumar ibnu khadaab ninka leeyahay cabdiraxmaan ibnu lqaari cabdulqaari wuxuu leeyahay habeenkii labaad ayuu soo maray markaasuu wuxuu arkay iyagoo intay salaaddii isugu dabadhacday oo kulli la wada khushuucsan yahay qiraacada la wada dheeraysanayo meeshaa waxaa ka muuqda aadan malaysan karin markaasuu yihi nicmat bidcati haadihi wuxuu yidhi bidca aan la nimaadno tanaa ugu fiican buu yidhi walaakin alatii yanaamuunaha khayrun min alatii yusalluun ta ay ka seexanayaan oo nisfu leyl akhiir ah habeenka gelinka dambe ayaa waxay ka khayr badan tahay midda gelinka hore la tukanayo bidcadan marka wuxuu uga jeedaa yacni amar cusub oo nebiga ka dambeeyey weeyaan in hal imaama dadka loo sameeyo oo imaamka lagu wada dabataxmo waa arrin nebiga ka dambeysay sala allahu calayhi wasalam laakiin ma aha inay tahay bidca aan shareecada waafaqsanayn maxaa yeelay bidcada aan shareecada waafaqsanayn dee hadyiga nebiga waxaan kamid ahayn baa la yidhahda tan hadyigii nebigay ka mid tahay hadyigii waxay ka mid tahay khulafaa raashidiin walidaalika ayaa wuxuu leeyahay alxaafid ibnu cabdilbar bidcadan hadda wuxuu uga jeedaa tii luuqada ahayd ee tii sharciga ahayd ma aha midda sharcigaa waa madmuuma mana banaana laakiin midaani waxa weeyaan ti waxa weeyaan luuqada ahayd arrintan xadadka ah oo nebiga ka dambaysay oo ikhtiraca cusub ah ayuu uga jeedaa sida haddaba ikhtiraca aad aragteen innaga aan u jidaynay khudbadan hadda aan samaynayno oo labada udhaxaysa maaragtay taraawiix oo taraawiixdii hore iyo tadambe udhaxaysa ma aysan jiri jirin waayihii hore hadda cusuurtanaa la ikhtiraacay maxaa yeele wax faa'iide leh dadka waani iyo khayr baa loo sheegaya cumar marka imisa ahayd salaaduu dadka ku jamciyey imaamu maalik raximahullah wuxuu ka warinaya yaziid ibnu marwan ninka la yidhaahdo yaziid ibn ninka la yidhaahdo rawman wuxuu ka warinayaa salaada cumar inay ahayd kow iyo toban ragcadood inay ahayd yaziid ma ahe wasaaib baan ujeeda buu ka warinaya waa imaamu maalik wuxuu leeyahay kow iyo toban ragcadood ayay ahayd waxaa kaloo uu ka warinayaa ninka la yidhaahdo yaziid bin rawman inay labaatan ahaayeen labada riwaayo waxaa warinaya imaamu maalik baa warinaya raximahullah bayhaqi asagu wuxuu saaib ka warinayaa bisanadin saxiix in ay labaatan ay ahaayeen riwaayaadka a'immadu waxay leeyihiin imaam ulbaaji raximahullah oo kitaabka muwadaa sharxay wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa markii hore cumar intii rasuulku uu samayn jiray ayuu dadka ku jamciyey oo kow iyo toban bay bilaabeen markii hore kow iyo toban markii la bilaabay mi-iin baa la akhrin jiray yacni boqol aayadood iyo suurado dhaadheer baa la akhrin jiray waxaa laga yaabaa marka dadki intay xoogaa daaleen oo istaagii badnay adkaysan waayeen inay yidhahdaan warnihu noo qaqaybi intaa boqol aayadood nagu dul akrinayso waxaad samaysaa toban toban aayadood nooga dhig ragcaadkana noo badi walidaalika sadrigii hore oo cumar kow iyo toban bay ahayd laakiin sadrigii dambe muxuu ka dhigay labaatan buu ka dhigay saasaa labada riwaaya lagu jamciyey aakhirkii waxay ku intihoortay labaatan ragcadood in la tukado iyo saddex witir ah waa cahdu cumar radia allahu canhu kaasaana a'immada jumhuurul a'ima kaasay qaateen isagaana caalamulislaam ku intishaaray ilaa mararka qaarkood caalamulislaam oo dhan labaatankaa laga tukan jiray waxaa keliya jiray ahlu madiina oo weliba hadda waayahan dambe aan ahayne sadrigii hore ah xilli hore ah ayaa iyagu waxay lahayn soddon iyo lix lahaa oo soddon iyo lixdaa imaamu maalik ayaa warinaya imaamu maalik wuxuu leeyahay camalu ahli madiina ayaan kusoo gaadhay sidaas iyadoo soddon iyo lix la tukanay iyo saddex ragcadood ugu tira sagaal iyo soddonka waxayna leeyihiin baaji iyo xaliimi nin la yidhahdo oo shaaficiyada ka mid ah arrintaas sirta ka dambaysa waxay ahayd waxaa jirtay nimanka reer maka labaatan markii ay tukanayaan afar ragcadood markii la tukadaba kacbada ayaa toddoba jeer la dhawaafi jiray meesha hadda innaga taraawiixda aan wacdi yar ku qaadanayna iyo waana yar ayagu taraawiixda yartaa waxay ku qaadan jireen dawaafka kacbada lasoo dawaafaya toddoba jeer taraawiix kasta waxaa la samaynayaa markii la nasanaya toddoba jeer baa la dawaafaya nimankii reer madiine waa fikirana waxay dhaheen ragga waa inaga badiyeene aan la tartano waxay yidhahdeen marka rakacaad zaa'ida inaguna aan la nimaano saasay wuxuu ku siyaadiyeen buu lix iyo toban ragcadood ayay intii hore ku dareen walidaalika wuxuu leeyahay markii dambe oo qolo shaaficiyaha ay xaramka madiina la wareegtay wuxuu leeyahay waxay samayn jireen markay labaatanka fiidka hore tukadaan haddana gadaal buu ka soo kici jiray oo lix iyo toban buu tukan jiray laba jeer bayna qur-aanka dhamayn jireen marka hore labaatan bay ku dhamaynayaan marka dambena lix iyo toban bay ku dhamaynayaan maalikyada ayaa ra'yigaa qabta laakiin aakhirkii waa iska inqiraaday madhabkaas waxay ku ekaadeen madaahibtu laba ayay kusoo hadheen in kow iyo toban la tukado oo tii nabiga sala allahu calayh wasalam laga soo gaaraya iyo in labaatan la tukado oo tii cumara kulligood intaa aan soo sheegno o dhan waa sunna wey wuxuu leeyahay imaamu shaafici wax cidhiidhi aan ma jiraan waxaasoo dhan waa sunna waay waa bannaantahay in la tukado laakiin anigu waxaan jeclahay buu yidhi in la gaabiyo ragcadaha la yareeyo taagnidana la dheereeyo maxaa yeelay jumhuurul a'ima waxay arkaan salaadda waxaa ugu fadli badan waa qiyaamka qiyaamkaa marka badinaysaa ragcadahana waa yaraynaysaa haddii laakiin wuxuu yidhi qiyaamka la yareeyo oo ragcadaha la badiyo waa labaatan iyo markaa gaadhista ka badane wuxuu yidhi iyaduna waa wanaagsan tahay sababta uu saa u lehay waxaa weeye culimada islaamka oo dhan ba waxay ku ijmaaceen salaadan hadda aan tukanayno oo la yidhahdo salaatu lleyl ama qiyaamu lleyl la yidhaahdo inaysan wax xad aaba lahaynba xuduudba mabaleba badnaanteedu kuma xadidna yaraanteeduna kuma xadidna adiga intaa awoodid maxaa yeele nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam salaatu leyli mahna mahna imaamu shaafici wuxuu leeyahay xadiidkaas fii siiqati su-aal oo kale ayuu kusoo arooray kaanahu qiila linabiyi sala allahu alayhi wasalam kayfa kaanat salaatu lleyl nabiy llaahi maxamed say ah salaada habeenku sala allahu alayh wasalam markaasuu yidhi mathnaa mathnaa waa labo labo adigu intaad rabta gaadhsiiso markaad daasha arag fa idaa khashiita asubxa fa awtir biwaaxida markii subaxa aa ka baqdi inuu kuu dilaaco adiga xilligaa un witir kusoo khatim marka waa imisa allahu aclam adiga tabartaada waay wuxuu lehay ibnu taymiya aqwaashaan tusaa isu barbar dhigay wuxuu yidhi fadliga noocee ugu fadli badan marka ma inaan kow iyo toban ka dhigno mise inaan labaatan tukanno mise ka badan wuxuu leehay waxaa ugu fadli badan qofka axwaashiisaa la fiirinaya haddii qofku uu yahay qof awoodi kara inuu taagnaado oo taagni dheer uu awood u leeyahay kow iyo toban inuu tukado ayaa u fadli badan maxaa yeelay afdalu salaati alqiyaam salaata taagnida ugu fadli badan qur-aanka la dhagaysto oo la taagnaado haddii laakiin wuxuu yidhi ay odayaal yihiin oo taagnidu ay dhibayso oo xoogaagooda ay iska rabaan inay iska tartiibsadaan ayaga wuxuu yidhi waa loo badinayaa waxaa la samaynayaa labaatankoodaa loo gaadhsiinayaa la taagnidaa dhibaysa rukuucdaa marka loo badinayaa iyaga rukuucda ayaa loo badinayaa si ay xoogaa u nastaan oo istiraaxa ay u helaan laakiin wuxuu yidhi intaa aan soo sheegno o dhan kulligood waa wax jaa-isa shareecada islaamka maxaa yeelay taxdiid ma laha salaada salaatuleil wax xad ah oo ay leedahay oo ku intihootaa ma ay jirto waxaan nuqdadaa u baraarujinayaa meelo badan waxaa laga yaabaa dadka inaad mararka qaarkood iyagoo labaatan tukanaya u timaadid kuwa kow iyo toban tukanaya u timaadid mid afartiisa intuu iska tukaday iska seexday fiidkiina u timaadid waxaasoo dhan kulligood sunnay ku wada taagan yihiin qofna adugu ha qabsanin laakiin qofkii dadaali kara maxaa laga rabaa intii tabartaa inaad dadaashid oo salaadaada labanlaabtid maxaa yeele a'immadu waxay leeyihiin sababaha salaada loo badinayo taraawiixda waxaa ka mid a oo salaatuleilka intii hore looga badinayo ramadaan in wax mudaacaf lagu sameeyaa la rabaa wax walba labalabalaabo shay walba in la laba jibaaraa la rabaa marka awoodaada iyo daaqadaada iyo cibaadadaada iyo wax walba laba jibaar salaadan markii la yaha taraawiixda waxaa kaloo aan ka digayaa inaynu u aragno salaad waajiba inay tahay oo cishahaba iyadu ka muhiimsan tahayba oo cishaha aan ka dhigno in lagu sugayo salaadii maarata taraawiixda cisho wax macanaa ma leh laakiin waa maxay waa wasiilo taraawiixda aan ku sugayno markii taraawiixdu dhammaatana maba la imanayaba cishaha habeenkii taraawiixda aysan jirin maba la imanayo taasi iyadu waxa weeyaan waa baadinimo waay ogaada maxaa yeele salaada cishuhu waa waajib farad muqadas ah waay haddii aad ka tagtidna waa dembi aatin baad leedahay laakiin salaadan biijmaaci ilaima waajib ma ahe waa sunna ijmaaci ilaima waa sunna weeye salaadaan waajib ma aha marka waxaa la rabaa qasadkaaga cishaha inuu ugu wen yahay kadibna aad ku xejisiisid midda kale aad ku xejisiisid inaad saa u timaadid baa la rabaa cishuhu waxa weeyaan wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam man salla alcishaaa fi jamaa jamacatin fakaanamaa qaama nisfa alleyl cishaha ninkii jamaaco ku tukada wuxuu la mid yahay nin habeenka niskii istaagay buuba la mid yahay waman qaama waman salla subxa jamaca fakaanamaa qaama alleyla kullah subaxa ninkii asaga jamaaco ku tukadana habeenka oo dhanba waaba istaagayba haddii marka subaxa iyo cishaha jamacaha ku tukato qiyaamu leil habeenka waa kuu jiraa salaaddii marka saa fadiiladaa lahayd inaad taraawiixda kaala muhiimsanaato oo subaxii aad ka seexatid intaad habeenkii taraawiixda isku mashquulisid ama aad ka seexatid ma aragta cishihii aad kasoo daahdid oo taraawiixda aad timaadid kala taa lama ogolo mamnuuc wey arrintaas waxaa la rabaa inaad ogaatid iyagu inay sunno yihiin ay waajib yihiin taraawiixduna ay sunno tahay oo ay ka dambaynayso salaadan marka qiyaamuleil la yidhaahdo gelinka dambe ayaa waxaan idhi khayr badan qofkii awoodi kara inuu isagu gaar intuu istaago gurigiisa iskaga tukado wax ba'siya ma leh masaajidka daruuri ma aha inuu qofku yimaado walidalika cumar ibnu khadaab isagu ma uusan la tukan jirin gurigiisa ayuu ku tukan jiray min huna ayaa a'immadu waxay leeyihiin qofka saddex shardi haddii laga helo gurigaa u fiican hadduu xaafid yahay oo qur-aankiisa uu ka adag yahay oo isagu akhrisanayo haddii uu naftiisa ka adag yahay oo ku kalsoon yahay oo kasal iyo uusan isaga baqaynin inuu maaragtay seexdo laakiin haddaa isaga baqaysa haddaa gurigaa keligaa tagteen oo hore ka lulmooto oo aa hore ka seexatid dadka muslimiinta soo dhexgal halkaan imo halkaanaad nashaad ka helaysaan qodobka saddexaad waxa weeyaan inuu qofku uu yahay qof oo ummo ah oo dadku ay ku dayanayaan oo qudwo ah oo haddii isaga uu masaajidka ka takhallufo dadku waa ka takhallufayaan hadda qofkaa lama rabo dadka inuu fidneeyo isaga haddii laada sheekhiiba meesha waa iskaga hadhaya anna waa iskaga tegayaa taraawiixdeeda shidaday leedahay saa darteed sheekha marka waxaa waajib ku noqonaysa inuu halkan soo aado si aysan dadku salaada uga dibdhicin amaa intaan qofkaan ahayn waxaan idhi xagga inuu ku tukado weliba gelinka dambe ayaa sii fadli badan laakiin mid kastood la timaadaba qiyaamu leyl waa kuu xasilay fadiilada ayuuna nebigu siiyey sala allahu calayh wasalam dunuubtaadii hore iyo tii dambe labadaba waa lagu dhaafayaa ta dambe waxay u badan yihiin culimmadu wiqaayo ayaa alla ku samaynayaa maxaa yeelay ramadaanku waxaa alla rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu gaashaan iyo junna u yahay waxaan insha allah inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tambiiha yar ayaan jeclaystay tanwiicna inay idiin noqoto oo aan maanta axkaan idinka dhigno maadaama maalintii hore raqaa'iq ahayd waxaanan jeclahay insha allah inaan ku dadaalno qof walbaaba camalkaa saalixa ah oo salafkeennii saalixa ah aan ka soo gaadhnay iyo ummaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu inoo dardaarmay hadyigii nebigana ah inuu qof walba ku dadaalo sida uu u jecel yahay inuu u raaco tashadudka iyo tanaducana in la iska ilaaliyo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum